Dhaqashada digaaga oo ku yar Muqdisho waxaa muddooyinkii u dambeeyay dhaqaale fiican ka sameeyay koox dhalinyaro ah oo fahmay xanaanayntooda. Ruqayya Cabdiqaadir Boona oo ka mid ah waxa ay subaxa hore u shaqo tagtaa, halkan oo ah xero ay ku jiraan oo duleedka daynila ah. Waa kun iyo shan boqol oo xabo oo digaag dhadig ah. Ruqayya iyo saddex qof oo caawiyaasheeda ah ayaa u xilsaaran ka warqabka cuntadooda iyo daryeelka caafimaadkooda. Kooxdan ayaa waqtiga ugu badan maalintii ku bixiya la dagaalanka xanuunada dhibaateeya digaaga, waxa ay ku haystaan xerada adeegyada caafimaad ee lagula tacaali karo. Ruqayya oo takhasus u ah xanaanada xoolaha waxa ay shaqadan bilowday saddex bil ka hor, inkasta oo fursad shaqo abuur ay u noqotay, haddana waxay u aragtaa shaqo ku habboon oo xirfadeeda ay taqaano. Waxa ay ka warramaysaa caqabadaha ay kala kulmaan.
waxyaalahan ka marna caqabadaha ugu badan ee aan ka marna horta waxay tahay maadaama ay digaag biicadiis ay tahay inaad kasoo fogaatid magaalada oo meel baadiyaa aad ku dhaqdid lagaa rabo inaad twenty four hours ka warqabtid oo joogti oo la joogtid safar dheer aa usoo gelaysid maadaama meeshii magaalada ka fog tahay sidoo kale caqabadaha ka marna waxay tahay waqtiga kuleyl kuu jiro kale inaa xanuunka kogsiidiyahoo kale uu kugu yahay riski ay tahay inaad si fiican uga taxadarto ood siiso antibiotics waxyaala ka hortagaa siisid si aad baashaad caafimaadkeeda ugu dadaashid marka alxamdulilah walow ay shaqo adag tahay haddana anagu intaan la qabsanay ayaa haddeer waxay noo noqotay shaqo fudud toban saac oo maalintii ah ayay ku bixisaa daryeelka digaaga iyadoo maalintii la siiyo saddex ama afar jeer raashin taya leh oo ay ka keenaan dalka turkiga sida qamadiga iyo masagada waxtarka digaaga ayay sheegtay ruqaya inay ka qayb qaadan karto helidda dhul jilicsan oo nadaafadiisa laga shaqeeyey toddobaadkii laba mar ayaa laga bedelaa ciidda halka ay ku nool yihiin digaaga ay xanaanayso digaagan oo badankood laga keenay dalka kenya ayaa la bacrimiyaa si ukumo looga helo gabadhan waxay xustay in nidaamkan uu ka qayb qaato tirada iyo tayada wax-soo saar ee doorada waxa ay ka warramaysaa sida ay u shaqayso habka bacriminta digaaga digaagaduhu mar walba waxay u diyaarsan yihiin inay ku dhalaan keliya waxaa laga rabo waxaa weeye inay hesho lix iyo toban ilaa toddobiyo toban saacadood oo iftiin ah iftiinka qoraxda iyo iyo iyo iftiinka korontada la isugu daro habeenkii qayb ka mid ah markaas ukunta ee ukun way ku dhalaysaa mar walba laakiin waxay ku xiran tahay ukunta ay dhalayso haddii uu diig ukuntaasi mas-uul ka yahay ukun waxay noqonaysaa fertilizer ah oo hadhow jijiilo isu bedesha laakiin ukunta haddeer annagu aan soo saarno ukun jijiilo noqonaysa maaha maadaama uusan wax diiga ka qayb qaadanin broseska ukun dhalista shaqadan ayay ka heshaa mushaar dhan saddex boqol oo dollar bishii lacagtan ayay qeyb ka mid ah ku caawisaa qoyskeeda oo danyar ah halka inta kale ay dhigaalsato ruqiya oo shaqadan ay ku garabsiisay maamulaha xarunta digaaga oo ay isku jaamacad dhigtaan waxa ay tirada guud ee shaqaalaha goobtan uu yahay siddeed qof oo u badan arday waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda dhammeeyey iyo qaar weli ku jira najme cabdulaahi kaanso waa milkiilaha digaagan waxa ay u bareertay khasaare iyo faa'iido markii ay bilaabaysa mashruucan bilowgii sanadkan sida ay sheegtay najmo waxa ay xustay in ay samaysay baaritaan la xiriiray waxtarka digaaga ka hor howlgalkeeda iyo caqabadaha ka hor imaan kara sida cimilada maadaama qorshaheedu uu ahaa inay ka dalbato dibadda digaageena iyo digaaga kale marka la isku barbar dhigo waxaa productionkiisa oo wax soo saarkiisa aada u badan yihiin kan oo dibadda laga keenay marka annaga saasaa u dooranay inaan dibadda ka keenno productionkeenu bato muxuu ahay taranna aa gelino waxaan ka keenay laba meelaa ka kala keenay oo kenya iyo marocca ka kala keenay muxuu ahay waxaa jawiga mid la qabsan karto oo jawiga iska celin karto maadaama annaga waddankeena uu kulelyahay mid oo jawiga iska difaaci karta saasaa u keensan saasaan u dooranay labadaas waddan ujeedada ay ka leedahay dhaqashada digaaga ayay ku sheegtay helidda il dhaqaale oo iyada iyo dhalinyarada la midka ah ay ka wada faa'iidaystaan dadka ay fursadaha shaqo siisay xarunteeda ayay sheegtay in ay u badan yihiin dhalinyaro heer jaamacadeed ah kuwaas oo kaalin ka qaatay horumarinta dhaqashada digaaga iyo in ukumaheeda door fiican ay ku yeeshaan suuqyada loo baacigeeyo shaqa abuurkan ayay tilmaantay in noloshooda uu wax badan kusoo kordhiyey walaahi way jiraan oo waalidiinteenana waa ku anfacna annagana waa isku anfacna ayadana wixii soo saaraysa isku anfacday shaqaalahana way dabartay maalin kastay noo soo saartaa ukunta maalin kastaana suuqu geysanaa tir ahaan adiga waxaa laga helaa kun iyo afar boqol iyo konton meelahaas adii ilaa shanta way gaaraysaa kun iyo shan boqolka waxay ku xirantaa suuqgeyntu waa af soomaaligaad ku xirantaa iyo saa qofka ula macaamisho iyo saa dulqaadka u leedahay markaad maanta suuq geysanaysid production waa adi waa kala kulmay caqabado laakiin haddana waa inaad dhabar adeeg sameysaa oo waxaad aad suuq geysataa adigaa dan leh saddex kun oo dollar ayaa uga baxday soo iibinta digaagan iyo markabkii lagu keenay muqdisho ehelada ayaa ka caawiyey lacagta ganacsigeeda ay ku maalgelisay haddase iyada ayaa ka caawisa qoyska nolol maalmeedka ganacsato ku nool kenya ayaa ka caawiyey soo qaadida digaagan oo isku mar ay la wareegtay waxay soo saaraan maalinkii kun iyo saddex boqol oo ukun ah suuqyada daynile iyo qeybo ka tirsan muqdisho ayay suuq fiican ka haysataa xarunteeda kuwaas oo iibsada ukunta ay soo saaraan digaagu waxa ay ka heshaa lacag u dhexaysa boqol iyo konton ilaa laba boqol oo dollar oo faa-iido ah maalinkii mashruuca digaag dhaqashada waxaa waaxda suuqgeynta u qaabilsan cabdiqaadir aadan yalaxow oo bartay cilmiga maamulka ganacsiga cabdiqadir oo ka qalin jebiyey jaamacadda banaadir sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii waa markii ugu horreysay oo uu helo fursad shaqo waxa uu ahaa gurijoog kadib waxbarashadiisii wuxuu sheegay in markii ay bilaabeen beecgeynta ukunta ay kala kulmeen caqabado maadaama aysan haysan macaamiil ku xiran haddase ay xiriir ganacsi la leeyihiin ku dhowaad labaatan huteel iyo ganacsato sii iibiya ukunta oo ku nool qeybo ka tirsan muqdisho kuwaas oo u adeegsada cunooyinka ay kariyaan ama gaar u iibiya macaamiisha qaar ayaa maalin walba ukunta kasoo doonta halka kuwo kale ay ugu geeyaan gaari kira ah oo xarunta digaaga u shaqeeya dhaqaalaha uu ka helo shaqadan oo ah laba boqol iyo konton dollar waxa uu ku taageeraa qoyskiisa oo ayaxa iyo fatahadaha soo laalaabtay labadii sano ee u dambeeyey ay ku saameeyeen beertooda oo ku taalla degmada balcad wallaahi nolosheyda shaqada wax badan ay ka bedeshay adugu waa gadan kartaa qof jaamacad soo dhameeyey oo reerkiisu maxaa ahay yihiin dakhligoodu aada isaga kooban yahay qofka keliya jaamacad usoo dhameeyey maadaama adiga aad tahay waa dareemi kartaa maxaa ahay shaqo la-aanta dhibka ay qofka u geysan karto nafsiyan nafsiyan waxyaabaha aan ka qaaday shaqada waxaa ka mid ah in maxaa ahay tan dhaqaalaha reerkeyga waxay ka bedeshay shalay markaa shaqo la-aanta ahaa qusaan ahaa laakiin maanta waxaan yeeshay rajo iyo hididiilo dhallinyaradan ku howlan digaag dhaqashada casriga ah ayaa sheegay in ujeedadooda mustaqbalka ay tahay inay da-yar badan shaqo abuur ka siiyaan mashruucooda